meeshii ayaanu ka soconaynaa bal hadda daahiro meeshii kasii anbaqa aad uga maadsanta
mahadsanid waxa birihii la tumayey way fara badan yihiin waxay la noqotay intan yare aan halkan ka sheegi doono inaan iyana la taaban waanan hubaa wax badanna inay hadheen waayo haren u sheegnay inay iyo waxaan wax badan waxaynu ku soo dhaqmi jiray oo meeshii walba shayga loo baahan yahay inuu ka shaqeeyo birteeda ay tumi jireen nimanka birta yaqaana wax la yidhaahdo qabato ayaa jirta oo laba nooc ah qabatadaas waa bir iska dhuuban oo gadh leh oo hilibka lagu soo bixiyo dheriga lagaga soo saari jiray qabato kalena way jirtaayoo waa qabatada carabka dabadiisa ay kaga shaqeeyaan nimadka dhakhtarrada ah oo ay soo sudhaan cadka ay gooynayaan cagagida hilib dalqaha labxada xanuunnada caynkaasoo kale ah waa birta ay soo sudhaan oo nimanka iska dhakhtarrada ah ayaa gooya waayahay mid kale waa mindi yar oo af badan oo caarada hore waxoogaa yaroo afa ku leh inteeda kalena mudac oo kale iska ahoo waa birta ay wax ku gooyaan ee carabka dabadiisa kaga shaqeeyaan waayahay xogadahaa iyo hilib dalqahaa iyo waxaa aan soo sheegay waa bir gaar u ah oo gooni ah oo sida kuwa dawladaha harumare ay warshadoodu soo saartay haddeer wax lagu gooyo oo kale sideeda wax u goynaysay oo ay u diyaar gareeyeen birtaa waxay samayn jireen ama waabay karin jireenba sida haddeerto cusbitaalladuba u kariyaan ama way gubi jireen iyada lafteeda inta aanay qofka waxba kaga goyn yay gubi jireen marka waxay garanayeen in jirmis wax la yidhaahdaa oo haddeer laysku wada waafaqsan yahay inay jireen ayaa halkaa ku tusaysaa waa yahay waxaa jirta bir kale oo la yidhaahdo in la sheegay iyo in kale aanan hubin oo la yidhaahdo xalleefato oo wixii la qoro oo dhan xaalxaalkooda gudaha ah ka soo shaqaysa oo la ysugu simaa weelka godan oo dhan hadhuub qoriga dhil qoriga hadhuubka yare dabadeed dhakalka ee geela lagu maarayo mooyaha waxyaalaha caynkaasoo kale ah hoosta lagaga qoro waa bir yana caynkaasoo kale ahoo soo qoolaaban oo la yidhaahdo xalleefato waayahay waxa kale oo jirta bir kale oo aan afba lahayn oo sidii mindiyadoo kalena u yare samaysan oo wixii ma'muusa ee saan ah ee ay maaragtay nimankaasu gal ka dhigayaan ay ku qurxiyaanoo xaradhaa la yidhaahdaa oo iyana ay ku diilimeeyaan oo dabadeedna ka dambow aan weligeedma baaba'aynin ee quruxdii ay iska lahaanayso waxaa jira mid kale oo la yidhaahdo gundi oo ah mudaayar oo saanta xagga shishe intuu uga duso haddana lagu soo duntii isagoo qoolaaban sidaa loogu santaalleeyo oo dibadda u soo saara oo tii kale hoosta laga sudhayo oo la-aanti aan waxbaba aanay sudhnayn aan waxba socdeen gundi baa kaana la yidhaahdaa magaalada iyo miyigaba labadaba isagaa aada iyo aada uga shaqeeya wixii sanxaa waa mawjuud waa yahay waxaa jirta mindin la yidhahdo kabatolliin oo ninka kabaha tolaa uu gaar u leeyahay oo hilibkana aan lagu culin xoolaa laguma gowraco hilibka laguma cuno waxaasoo dhan way ku afbeenaysaa waa mamnuuc saanta waxaan ahay in la taabsiiya kolkaasuu intuu lisin mariyo loolna mariyo kabtii dabadeed saantii sidaa ku ornamaysa haw dibadda ku tuuraysaa sidaa aawadeed baa hilibka oo dhan looga fogeeyaa waa yahay kabatoliin baa taa la layahdaa mindi kale waxaa la yahdaa adhi qor waa taa ay marka adhigu uu ragaado hooyadu kaga bixisaa qodaxda amase meesha nabarka hole neefka uu ka dhutinayo ee qodax ore ka mudday ee sidii boogeed noqotay hol hol baa la yidhaahdaayo intay qorto oo ciddada dheer ka goyso oo nabarkii bannayso oo malax iyo wax ka soo dayso oo haddii qodax ku jirto soo raaciso dabeed markaasaa neefkii markiiba xanuunkii daynayaayo halkaasaa addamadii uu iska dhaqaaqayaa waa tahay waxaynaa sheegin kii uguba xoogga weynaa ee la odhan jiray bilaawe war bilaawihiimee geedka birta aynu ku manaafcaadno ee cadowga kula dagaalanno ugu xoogga badan lihi waxa weeyaan waranka iyo bilaawaha bilaawaha iminka soomaalida xoog iyo xoog ayuu ku leeyahay oo wuxuu ku sii dhaqan yahay wax allaale wixii galbeed inaga sii xiga amase dhulka cadowga uu haysto amase dhulka la yidhaahdo jabuuti ee dowladnimada gaara qaatay reer miyigoodu hub kale oo ay dhexda ku xidhaan ma jira bilaawe iyo warmo iyo iyo gusitaan dabkuna kuma badna kaasina birta la tumo ayuu ka mid yahay warmuhu iyagu waa warmo laakiin kala jaadkoodu xadba ma leh qolo walibana wixii kay tumato ayay magac gaara ula baxdaa ahey waxa uun jira oo haddeerto aan lagu isticmaalin dhegalaydii tii labada dhegood lahayd ee labada dhegood dib u jeedeen iyo tii afarta dhegood lahayd ee lababa goollo isu weydaarsanayd ee wixii ay ku dhacaan aan laga soo saari karaynin kuwii caynkaas ahaa colaadihii hore ayay raaceenoo intii dabku soo baxayba waa sii maqnaayeenoo hadda dhulka waxay ka sii maqnaayeen muddo dooro amba waa rubaa dhegalaydii waxaa isaguna tegey waran dheer oo sidaa afkiisu u dhuuban yahay oo birtiisuna sii dheer tahay oo la odhan jiray juube oo laga yaabo mayuusmanka iminka in laga helo calaamaddiisa haddeer isaguna waa dhaqan guuray oo ma jiro warmihii caynkaasaa kala wada jaadka ahaa meel walbana magaca gaarka looga yiqiinay ee faraha badnaa halkaa unbaa loogu tegayaa laakiin kuwa aan ogahay haddeerta inay soomaalida ka dhaqan guureen kuwaas baa ka mid ah hadda anigu bal midharka aan kordhin lahaa caliow kuwa kale oo yaalla warlayada mar darxanaanu sheegay oo waa waran weyn aa waran weynaan wax kala goyn warwarkaygaan ka qaataa buu yidhi ninkii heesay haa mid kalena warwar baa la yidhaahdaado wuu ka hooseeyaa waa laba labadii dhegelay iyaga waa sheegay hooto waan sheegay oo hooto baalxaafa waan sheegay hooto kale waa ay jirtaayoo baal waran kale waa jiraa isagana baalxaaf baa la yidhaahdaa oo sayid maxamed baaba yidhi baalxaafka waxa loo sitaa baylaha kaa maqane ninkii loo bukaan qabay hadduu bayda jari waayo birtiisu ha jabta eh inaan la rabin baa iyow sheega gabay bay halkaa kaga jirtay kaasina waa baalxaaf eebo waa hooto yaroo nin dhallinyaro halkaa ni dhaafado muxuu hubi sitay eeba yar buu sitay waa hooto iyaduna ahey warkaas waxaa kale oo jira murjin amase taraawil haash isagu waa warankii weynaa ee bardarka ahaa buu la mid yahaye magaca kala bedelan murjinka iyo taraawilka oo taraawilka waxa aad marka aad laasqorayo dhulkaa gaasho gaadho murjin iyagu ma yaqaaniin waxay yaqaaniin taraawil murjin iyo taraawil waa isku mid markaad maanta laasqori gaadho wax aan sidanin taraawilkaa ama murjinkaa qofba magaca uu yaqaano oo ragihi ma jiraan waa magaalo dee hub kale lama ogola inaad qaadatid murjinkan iyo waxana waxay u qaataan waxay yidhaahdeen dhulka xeebta iyo jin cafaariida iyo waxbaa ka soo baxa oo bir ahaan baa loo qaataado waa saaciida ahaan waxay u sitaan may waa murjin waa magaalada gudaheedaa baan sheegaya magaalada gudaheedaa ay iskaga xaragoodaanoo murjinkaa iyo taraawilkaa ayay sitaan ninka aan saacad sidanini bahal yaroo girangir ah oo maar ah oo iyana bir ah waa qaata oo layado baraarug hooyooyinkuna carruurta way u xidhaan waad aragteen ha oo jinka ka dawa tahay bay yidhahdeen oo wax masqara a maaha hooyooyinka cilmigoodu waa taani weeye daba baraarugtaana waa aragteen dadka xeebta jooga baraarugtana waa qaataa ogow Een, haddana waxaa jiraan mafaatiix waa qaata mafaatiixda uu guriga ku xidhanayo waa sitaa bir la-aan lama socdo kuwaasina saasay ahaayeen mid kale oo noocyo kale u samaysanoo meeshaa nugaasha lagu qaato wada saaqlayadaana waa jiraa oo isaguna dhexda u buuran oo garba weyn oo halka qamadka uu kaga jiro maaragtay qanjin weyn ku laho adag oo balaayo ah wadi saaq bay yidhahdaanoo kaasina waa u jiraa waxyaalaha waranka ay soomaalidu ka dhigataa waa ay tiro badan yihiin inta aananu ka xusuusnahayna waa inta aan sheegay Ah, waran tiiriyeed waran tiiriyeedkaasuu nimankii la odhan jiray tiiri ee inaga horreysay waa a waa waran tiiriyeedna waa waran tiir leh oo waan dhaafaya wuu yaalaa iminkana waa la helaya waana kuwa ugu badan dhexdhexaadu wuxuu ku leeyahay aroor labada barbara markaa lixaad buu u yeelay kolkaa hadduu waran siirla aada maqasho weliga ma laabmayo ahey markaa dabadeed halkaas waxaad ka garanaysaa intaa yar balina hadda caliow ka yaro taabtay adiga iyo sheikh abuu bal waa idiin soo wareejinayaaye idinka la waaye
waxaad moodaa weli in hadalle laguu soo celi doono ay ka mid yihiin een, qandi iyo guus marshi een, har qood iyo jeer qaale magacyo caynkaasa qooshi magacyadaas oo beeraha qalabka loogu adeego alaab- alaabtaas waa laguu soo celi doonaa weli waxaan laga hadlin seef bal hadda abuubow seefta iyo noocyadeeda ayaad ka hadlaysaa iyo beeraha iyo wax alla wixii aad xusiisato waa mahadsanta
mad aliyo waad maxadsan tahay bismillahi raxmaan raxiim waa intaan ragi saaxiibayaashii oday daahir baa soo bilaabay salaad baa ku xigi haddana dhaweyno had- waa ku soo hadlay oday daahir baa haddana u noqotay bal haddana i joogta aliyo i soo dhiibtay bismillahi raxmaan raxiim wax baan ku tataabana qalabka oo eh, biraha si loo isticmaalayo oo dhinaca beeraha Eh, mise si kale loo isticmaalayo oo duulidda baa inaa wax ku dataawaha horta farsamo farsamo yaqaanka oo biraha noo biraha sameeya dadka sameeyaan farsamo yaqaan oo soomalidan aada u liiriyaan waa tumaal la yidhaha yani tumaal waa tumada birtaa lagu magacaabaa dadna waa xumeeyaan waana fiicin in dadkaas biraha sameeyo maanta mawduucan ku hadleen waa bir bir sameyska farsamada yani tumaash marka haddii aan waxa kusoo qabsado waxaan kusoo bilaaba warama warama waa lasoo sheegay laakiin anigana si baa aan kusoo sheegaya waramaha waramo oo lagu duulo colaad loogu duulo oo si aad yani loo loo loo darbado oo la bilaariyo marka geed waa lagu sura geedahaas waa la soocaa geedahaas waa la yidhaha geed la yidhaha erib mise geed geedaha la yidhaha yani eh, luun luun oo oo dheerdheer eh, oo ka kan adig baa lagu yani lagu daabaa waramahaas ama mareer aada u fiican marka waramahaas waa la cadeynaa si aad baa loo loo xarqeynaa yani du waa waa lagu shiraa markay ciid tahay oo sana tahay shirna waa loo qaataa colaadna waa loo qaataa yani waramahaas loo saasa loo diyaar garayna waramahaas oo babalaaran oo yani aada loo xarqeey yani saas bay ay eh, ay yihiin waxaa kale aan ku daraa meesha waxaa jira ee haddana dadkan biraha sameeyaan oo sameeyaan la yidhaaho oo mantaraash mantaraash baa jiro mantaraashka eh, waa la dhuubiyaa warana ma aha waa la dhuubiyaa markii la dhuubiyo ilaa adiga taaka ka dheer baa la dhuubiyaa marka isaguna geed baa lagu lagu daabaa yani eh, oodan ama mareer adiga waxaa lasi hadda ama kaban baa lasiga daabaa waa laciif laakiin mantaraashka waxaa anfaca beeraha lagu dhowraha beeraha loo qaataa tanshiitaha doonfaarka eh, dawaha waxay be- yani dubcadaha oo beeraha cuno habeen baa loo qaataa mantaraash habeen baa beerta lagu dhowraa beeraha loo qaataa mantaraash dadka farsamada yaqaan oo biraha sameeyaan baa sameeyaan mantaraashkaasna yani beeraha loo qaata waxaa ku soo hiray ceebo waa se- yani ceebada waa lagu wada yaqaan ceebadaas dhuudhuuban waa iska keligeeda bir keligeeda sameeyada farsamayaan sameeyaan oo birta bira la iska dhuubinaa ceebadaas waxaa weeye yani dhalinyarada u badan mise qof weyn hataa waa iska qaadaha mar mar eebadaas waa la kilkilaa hataa haddii wax kugu soo baxo wax kaa dheer yani eebadaas waxaa la dhahaa eebaa la kil aa igu soo kilkili mise eebadaas lagu waxaas lagu kilkili yani waa lagu gemi eebadaas waxaa loo samaystaa yani in la tuuro la gemo oo waxay kaa dheer aad ku durtid inaan markii la dhuubiyo afkan waa lagu sumaa waa la soofeeya waa la diyaarina waa waxaa loogu loogu diyaargalay yani waxay kaa dheer baa ku gemaysaa eebo aa la yidhaha eebo eebadaas waa lagu wada yaqaana laakiin saas baa loogu isticmaala kow waxay waaweynayd tan kale waxaa waa yambo aa lagu sameeya yaqaanka oo biraha tumo yambe waa sameeyaan yambadana yani si loo garaaco si kale oo daahir baa soo maray waxaan kusoo qasaa yani isticmaalka yaambida waxaa loogu isticmaalaa beera beerka lagu falaa qodadna waa la yihaa faradna waa la yihaa beerta lagu falaa yaambooyinka waa kala yihiin yaambooyinka marka yaambo waaweyn oo la balaariyey la diyaar galay oo daab mareer lagu daabi daabkeeda daabkeeda hal dhundhun iyo wax yar la jira aa loo waa ibir waa iska daab ma aha waa daabka waa loo soocaa niman yaqaaniin baa yani loo geystaa birta qofka soo sameeyey oo si aada soo wanaajiyo ayaa yaamba fiican ii sameeyey ii tun baa laha markii lagu soo qaato dadka loo geysta haddana dadka waxa daabo geedo qorintaa loo geystaa waa laba shaqo wey dadkaas baa loo geystaa daabka ikaa daawayaan ninka birta soo tumi ma daab shaqa kuma laha marka yaambidaas yaambi waaweyn baa jirta oo loogu talagalay qool qool waxaa la yidhaha beertii yani ay bariso laba sane oo iska taalo oo waxa ka baxeen wa yani liska dhaafi wax la abuurinoo la tacbino beertii marka sanadkan la rabo in la tacbo yaambida waaweyna loo soo qaadaha waa loogu soo diyaar kasa waa yaambidaas waaweyn baa yani lagu faja waxa la yidhaha qool mise weel guligeeda la tacbi jirin waxa la yidhaha qool baa la yidhaha aa lagu tacba yaambidaas waaweyn qool qool quul dhul quul ah oo cusub quul ah oo geed wabeena ku yaalan oo loo mareen bii galeer iska ahaa jira waxaa la yidhaha quul quul waa ka kan aada u kakan yahay yaambadaas waaweyn yaa loola tagaa waa loo samaystaa iska diyaaraya yaambada kale waa taas waa ku duugan tahay waa ku kastoo waa ka yayar tahay oo fa oo beerta lagu falo oo falid loo qaadahay yani beerta lagu falaa yaamba hore yaamba lama beerta yani xaakaadis oo lagu falo saasaa u kala duugan yihin waxaa kuu soo heri misaar misaartana waa kala duwanta misaar waaweyn oo odayaasha oo iska diyaar garaysanoo oo waxaa loo diyaar garaysta geeda goos beer oo yani oo oo hadda cusub ah oo geed goos ah misaarteeda waa gaar misaar waaweyn dadkaan sameeyaan yani farsamo yaqaanka oo birta tumo misaartaas waaweyn baa yani loo dooraha yani beer beerta yani waxaa waaye beer oo hadda cusub geed waaweyn ku yaalo aa loogu talagalaa misaarta geed qaadkaas marka geed qaadkaas waxaad ka leedaha misaarahan waaweyn masaaraha yar yar habraha aad duurka la baxaan qorya kusoo gurtaa masaaraha oo yar yar iyo dadkii waa qorof geed qorodyaalka masaara yar yaraa ku isticmaalaan waxaa kusoo hiray seef seefta iyada xaradkana shoobna waa loo qaataa duulamaadna waa loo qaadaa seefaha waa kala yihiin seefaha yacni dadkaanay sameeyaan oo birta tumo seefana waa sameeyaan marka waxaa la seef oo colaad duulimaad miyaa lakuu samaynaa mise seef yani oo harako yani oo shoob marka seefaha saasa u kala baxayna seef yani oo jurmi leh oo dheer dheer waa tii colaadka duulimaadka xarbiga loo samaysto oo si diyaar la diyaar garaysto waa jiraan oo magid yani magid waxaan dhahaa yani kan waxaan dhahaa maqaarka lama geeyo lama geeyo mise oo la diyaar garaysto yani waxaa loo sameeyaa gal iska diyaar garay ciribta gadaalna waxaa lagu geliyaa batay birxaar oo lagu sameeya lagu galayna dhaxdana wax baa lagu geliya birxaar yani seefta waa iska diyaar gartay waana seefta yani oo iska waxa duulimaad seef xarako galkeeda waa waxa la gelgelinaya qalan galkeedaba qalan waayo kulligeeda marka xerigna suun baa la gelinaa oo garabka loo gashay idana qalan waa lagu sameeya qalan oo galkeeda xarako seefta oo lagu shoobaayo waa qalanaa la gelinaya inta waa bir la sameeyey galalkeeda waa qalan biraha waxaa kuu soo heriya bilaawi weyne bilaawahaas oo daahirtii soo mareen waa jiraa bilaawahaas aad baa usun loo sameeyaa wax weyn bu waxtar weyn u dhahay bilaawaha waa kala baxaaye bilaawahaas weyn mid laga xarakoodo iyo mid lexer yani oo duulmaad iyo olaad loogu diyaar yani diyaar adag oo u wadatid saasaa u kala baxaya midka lagu harakoodo lagu shoobo waxaa la yidhaha bilaabi ilig ilig baa lagu samey ilig maroori iyo macad- eh, macdhan birtaan oo khafiifta ah bir xaarta la yiraha lagu samaynaa qalabna koraa loogu samaynaa iligna waa lagu samaynaa waa xarafka waa loo qoraa bilaaha tom waxaa leeyahay bilaabi bilaabi ilig ninkaas bilaabi ilig xiran oo qalabna ku googoosan waxaa la yidhaha waa yani waa la amaanaa ninkaas usoo warkaas lama weyn inta ku jirto oo bilaaba ilig u xiran ninkaas waa la amaanaa hay laakiin bilaabahaas haddii nafka baktinaay lagama qalo bilaaba ilig daadkiis ku samaysan neef ma lagu qalo hay bilaaba bilaabahaas marka shoob le waayo bilaabahaas dada- marka madaha oo magac le eyo masalan eh, giraaska iyo owaaska iyo oo oo oo imaanka iyo oo kusoo qaba yani ninkii malaaqa iyo yani eh, ninkii maal iska qaba isku samaysto looga waa u banaayo iska qaadeen waxaa lahayn bilaaba ilig oo qalan kugu goosan waa qaban jira aniga waa qaban jire abi aan ku dhaxlay waa bilaaba ilig baa la yiraa waa kusoo shoobay waa kusoo shoobay warqaad weynta iyo bilaabaha waa kusoo shoobay bilaabahaas waa aad ba yani loogu soo shoobaa bilaabahaas waa jiraa iyo bilaabahan kale loo samaysto yani eh, eh, cadow odow loo samaysto loogu talgalay oo la xirahaayo raggi dhanba waa xiraha bilaabadaas waa la xirahaa bilaabahaas bilaaba saas baa u kala baxayan labadaas bilaabood waxaa kuu soo heray eh, teeftan waa sheegay waxaa kuu soo heray eh, eh, mindiyaha mindiyaha waa kala baxaan dhowr mindiya u kala baxayan mindi oo iska mindi iska ee habraha oo hilib si hilib ku samaysteen ku goostaan waa mindi mindi kale oo gaar eh mindi mindi gudooy aa la yidhaha waa goran tahay na gabdhaha lagu gudaa mindi gudooy waa saas oo qolo inta waa waa waxaa loo samaystay eh, habraha iska leenaha gabdhaha lagu gudaa mindi gudooy mindi yar yar kale oo gudooydaan ahayn oo lagu soofayseeyni dhagaxaas dhagaxii fiicinayo oo aada u quraha aa lagu soofaystaa dhagaxaas iyo midida waa isla socotaa nimanka oo dadka gudaan oo wiilisha ragga gudaayeen dhagaxaas ma dhaafaan iyo mindidaas mindi fiin aada loo samaysto iyo dhagaxaas oo la yidhaha seyni aa lagu seynayaa il- waxaa lagu gudaa wiilish yar yara lagu gudaa mindidaas yar yar iyo dhagaxee waa isla socdaan mindida gu- oo yani wax lagu gudo iyo seynigeeda iyo keen baldhayaan waa isla socdaan Eh, mindidaas waa loo loo dargeeda waa waa loo tilmaamaa nin mindidaas ii sameey baa la yidhaha ninkaan kumaasoo samayna oo gud habrahana iyana mindi gudoo la yidhaha waa qaloocantaas tan kale waxaa la yidhaha qoromo qoromo qoromo waxaa lagu wadaa geedaha dhee- dheelalka iyo yani eh, waxay eh, kurbunka kurb kurbinaha xeeriyaasha kurbinaha waxaa la kurta oo bunka lagu dubto iyo xeeriyaasha dheelalka waa lagu oo wax iyo mooyaha waxaa lagu sa- waxaa lagu sameynaa lagu qodaa oo waxay godan geed baa lasoo goosanaa oo saan u qoran oo oo u laaban ah haddana waxaa lagu suraa bir birtii lo- aa loogu hor suraa afkeeda kuwa an yar ka bilaaran marka waxaa la yidhaha qorome qorome aa la yidhaha birtaas qorome iyo geedka isu socdo qorome la yidhaha yani oo wax godan lagu qoro qorome Eh, waxaa kusoo horta shooki bir la yidhaahdo oo yaamba ku yar khafiif ah daadkeedana khafiif iyadana khafiif oo ka yar yaambada waxaa la yidhaha shooko shookadaas baan qaatay shookaantu ah shooki shookadaas baan qaatay iyo waxaan u qaatay yani meel yar baan yani shooka u qaatay saas ugu soo jarjar wax kusoo jarjaf jarjaf shooko shookadaasaa meeshaas u qaata ama wax kusoo jarjafe shooko shookadaasa loo qaata Eh, iyadana waxaa la yidhaha shooko marka eh, waxaa kusoo hori colaad hadii loo bahaa yani gamuunaha la samaysta yani eh, dadkaana sameeyaan tuma dadkaana yani wax noo tuma waxay sameeyaan filaar gamuunka lagu soo iyo dabaaniyo iyo filaaro iyo dabaaniyo waxa uso- lagu soo aha waxa lagu soo iyo dhawoole loo samaystaa waxaa la samaystaa yani dabaan haa aa loo u kala baxdaa marka eh, fila waxaas waxaa loo sameeya gamuunta loo samaystaa aa lagu sameeyaa dadkaana sameeyaan yani oo farsamo yaqaanka oo dumaasha sameeyaan yani wax kastoo waxay codowa loola duulo mislaga xarakood lagu shoobo yani oo bir ku saabsan yani dadkaana iska leh farsamo yaqaanka iyakaa iska le oo sameyna waa waxay horta la soo maray anay kuma naqana yani waxay oo yani wax lagu tolo yani mudaha mudaha yani eh, waxaas ma soo mara yani oo hortee oo dagweynay soo sheegi marka eh, waa fara badan yihiin eh, waxay aniga eh, onaga beerta dubada oo jiido biraha lagu lagu jiido onaga ma naqaana oo dahir baa soo sheegay laakiin onaga yaambadaas iyo shookadaas ma- eh, misaarta yaamba weynta iyo yaambadaas yar eh, onaga intaan iyo birahan iyo bilaabayaashan iyo mindiyan intaana aniga intaana ku dari warna waxaa yani eh, ugu dambeyna mindi eh, mudac iyo mindiba meeshii mudunaa oo mudunyahan ninba meeshii mudunaa la marsinaa yani mindi iyo iyo- iyo iyo mudac iyo mudac ninba meeshii mudun aan la marsinaa waxaa waaye dadkana waa taabinaysaa ah, ereygaas yani mamaacidaas yani meel kasta yaabada ya yaambida markii ay la falo beebda oo dhooqa oo gaarto waxaa lagu fadaa hoolo waa bir bilaaran xerag yar lagu xero maxogaa lagu xerahaa markii yaambidacda kor loo oo yani kastoo an yar oo dhooqa gaarto hoolato la yidhaa hoolo hoolo hoolato hoolato waa lagu hoolaa yaambidaa lagu hoolaa ha hoolata lagu- guriga deeqada iridiisa birta aad ku waxaysaan unaad kaga waxaayana Eh, birta guriga irdiis la dhigo oo dhooqada haddii lasoo galo eh, oo oo la- waxaa la yidhaa bir dirsaameed baa la yidhaha bir dirsaameed bir dirsaameed baa la yid- aa la yidhaha birta dirsa- dirsaanka la yidhaha dirsaanka kaas birta lagu soo- iri- haa haa bir dirsaameed baa lagu soo tirtiraa kusoo tirtira birta dirsaameed baa la yidhaha. aa dhooqada kusoo tirtiraa Ma- ma- haa laakiin canjeer minta canjeero lo- dhin- dhin- dhina- ba- haa bir birtaas haa birtaas la bilaariyo canje- eh, anigu canjeero maku dubin jirin markii hore xagga dhinacaas ma lagu dubi jirin laakiin soomaalida caan ba u badaya canjeero ku dubtan haa tan unuga antuman waxaa waxaa lagu dubnaa inay eh, hilib hilib maarata hilibka haddii la rabo oo in la dubo la rabo hilib keligiis oo oo lagu dhooraayo saliid lagu dho lagu dhooraayo oo la- birtaas waa- eh, waa la sameeyaa yani canjeerana waa la- lagu sameeyaa waa jamc ahaan haddii la yidhaha yani canjeerana waa lagu dubtaa birtaas bilaaran bir canjeereed aan u naqaane magaca kale aniga uma aqaanin yani birtaas yani dadkaana noo sameeyan farsamo yaqaanka oo tumaasha noo sameeyaan birka tumaasha la dhahayo waa magaca tumaash tumaasha wuxum wuxum haa ama birtaas waa waa jirtaa salaadu yani aad iyo aad baa looga dha- loo- loo- looga dhaqmaa dhinaca eh, dhinacaas looga dhaqmaa dhinacaas xaggin ma lagu ha waa la tumaa waa loo diyaarisaa marka eh, biraha eh, anoo laigu badayo eh, magacyaalka horay laakiin in intii aan aqaan waa intaan idin sheegi yani eh, si wax loo qoro waa idin sheegi shookida waxaa lagu qorqoraa xataa kaadidka waxaa la yidhaha eh, albaabyaha albaabyaha iyo kubaabaha beerta lagu kubaabay waa lagu qoraa yani eh, shooko shookida shookida waxa khafiif ee lo- waxaasaa lagu qoraa shookidaa lagu qoraa harsamanka oo soos laga bixiy waa lagu qoraa xirbuga waa lagu qoraa yani waxaas waxaa iskada shooki doominka waxaa lagu qoraa yani shooki waa kala yihiin hataa shooki yar iyo shooki weyn doominka lagu qoraa ah, doominka oo oo- oo biyaha oo badda oo waxa la- webiga ha waxaasaa lagu qoraa marka tan kalena waa qoromo waa nin sheegay qoromo waxaas waxa dheer weerkii godol qoromo aa lagu qoraa qoromo aa lagu qoraa marka eh, saasaa yani eh, iskala badan yihiin Eh, waxay kale waa dadkii ragga iga hore iyo kuwa ay sheegeen marka eh, waa iska fara badan yihiin waa haddii aan waxaa jirtaa weliba waxaa loo jirtaa dhinacan oo webiga bir oo dadkan tumaash noo sameeyana makaadan waaweyn oo milaayna laga gaato oo eh, inta lagu sameeyaa jirtaa milaayin lagu gaato iyo xaaskan lagu daawo waaweyn eh makaadan baa jira saana uqalo uqalo inta marka laba makaadan saas isku geeriyo waa jirtaa waaweyn eh hilib khubral oo hilibaan ahayn maqaar oo oo aa lagu xiraa lagu xiraa webiga lagu ridaa xirag weyn oo lagu xiro iyo xaska lagu daba makaadan waa la dadkaana sameeyaan waa sameeyaan waxaan arkay weli ee, waa dhurwaay waraabi bir loo sameeyo oo dadka u sameeyeen waa arki waa arki jirin duwaagii hore oo ku dhacaayo oo loo sameeyo jira oo bir dadkaas dadkaasa sameeyaan bir same- bir farsamo yaqaan Ah, marka haddii aan xasuusto ee, tii oo- oo farsamo yaqaanka oon tahayn aan ahayn laakiin ku soo gaari waqtiga oo waqtigii oo oo do- fasiisaha soo gaarnay aniga haddii hadda aniga aan fikirid ahaan aan waan samay karaa diseenya ku samay karaa oo gawaay ku dhacayo loo samay karaa haddii dadka laasim la tuso hadda wax sameeyaan waa samay karaan waa samay karaan waa tusi karaan oo loo dabo marka eh, aad iyo aad ba yani dadkaas yani u yani wax badan oo oo sameeyaan dadka farsamo yaqaanka oo birta tumaan tumaan yani dhinaca walba iyaga waa aad ba yani haddii loogu faalay la yidhaha waa sheeka dheer marka calantii oo birta qaybtay raggii hore yani iga aa iga haddii aan aan aan soo sheesheego hadda faale kama bixin ani weli haddii faale aan ka bixiyo waa oo daahiro aad iyo aad ba caliyo mise waxay i su-aalayseen is- yani is- isu- isu-aala Eh, waxay su-aal ah oo su-aal ahli- ahli- ahli su-aal waa idin sheega Ma- marka eh, intaanaan ka joojinaa eh, waxaan aan hilmaamin laakiin kusoo noqon doonaa yani eh, caliyo bal eh, igu godoon
sheekh abuu wuxuu taabtay arrin annaan taabano qalabka si kale aan u taabanay laakiin qalabka ragga markaan sheegaynay qaar shoobid iyo qurux kaliya in loo qaato ma aanan soo sheegin Eh, xataa dadku waa yidhaahdaa aslixatu ziina baalkan cadoo la qaato iyo seefta qurux loo qaato oon dagaal loo qaadan Eh, tilmaan gaara weeye oo aan dagaal ahaan loo qaadana dadka magaca iyo mudnaanta leh ay qaataan waxaa noo haray madanow maxaa tahay maxaase lagugu adeegsadaa qowley maxay tahay een, erayadii kaleeto oo ahaa qotaha oo dadkaas jigjiga intii loo gaaro beeraha ay ku ku ku ku adeegsadaan